hortu waa ka xumay aniga saaxiibkay hadda darsan inaan media uga jawaabo ma rabo laakiin haddana waxaana isleeyahay eedba meesha ou ku sheegay ma jirto hadday ma jirto eedu waaba jirtaa midda kale ereyga la yidhaahdo caadaqaati oo guddoomiyii uu ku sheegay odayaasha dhaqanka iyo salaaxdiinta waxaan jeclaa lahay inuu apology ka bixiyo asigana lama gudmoon inuu sidaas yidhaaho kuma habboona afkiisa odayaashana uma qalmaan marka haddii fashil jiro oo nabadgelyada gobolka banaadir lagu fashilmay waxaan umalaynaya inay asagoo ka bilaabanayso dadkii mas-uuliyadda loo dhiibay ka bilaabanaya wada dhaqameedka iyo bulshada inteeda kale kulligood waa kaalmay leeyihiin laakiin ayagu farunta layn maahan marka ciddii mas-uuliyad loo dhiibay oo facilitieskii haysay iyo wixii oo dhan ciddaasay eeddu bilaabe annagana waa ogolnay in la xisaabtamo meesha ay jirto eeddu haddayba jirto inay in la eedeeyo waa waa diyaar u nahay laakiin eryada qaabkood waxaan is leeyahay waa xoogaa dhaawac u geystay waaye marka arrintaas waa sidan lama gudmoona odayaashana uma qalanto iyo waxgaradka intiisa kale marka guddoomiyuu hala dareensiiyo obolojaysna ha ka dhiibo arrintaas aniga saasaan ku talin lahay in la xisaabtamana waa loo baahan yahay ciddi eed leh iyo dhaliil la saaro waxaan u malaynaya inay odayaashu ugu yaraa doonaan iyo waxgaradka intiisa kale hadiiba eed ay kusoo baxdayagwaya gudoomiye guddoomiyuhu waxa uu leeyahay ammaan kaga jira deegaano dhowr ah oo uu carabka ku dhuftayo sida meelaha ay maamulaan maamulada somalilan iyo puntland ammaanka maamuladu ma dhalin buu leeyahay oo waxgaradka ayaa ammaanka qaybta ugu weyn ku leh odayaasha deegaanada ku nool gobolka banaadir waxgaradkii iyo odayaashii ku dhaqnaay way ka jiifteen buu leeyahay guddoomiyuhu inay ammaankai ka qayb qaataan marka taas ma la dhihi karaa waa jirtaa horta waxyaabaha aan laisku laisku masaari karinaa jira xilligaan hadda la joogo haddii xaqiiqda in laga hadla rabo way somaliland iyo iyo puntland odayaashu inay dowr weyn ku leeyihiin waa laa shaka laakiin waxaan is leeyahay ayagu inay wax adeejiyaan ay ku siman yihiin cidda la adeejiyay ayaa horta marka hore laga rabaa inay mas-uuliyaddaas ay gudubto xilka iyada loo dhiibay midda kale nabadgelyada meeshaanu iyo nabadgelyada gobolada ama maamul goboleedyadu way kala duwan yihiin haddii si rasmiya loo loo macneeyo meeshaasi waa waa gobollo dadka joogaana wuu kooban yahay oo waa qabaa-ilo kamid a qabaa-ilada soomaaliyeed oo runtii danaha xamar laga leeyahana lagamala ayaga midda kale nabadgelyada haadeer xamar cidda hortaagan puntland iyo somaliland intaysan dhibtaanu imaan ayay nabadaasu ay caga dhigatay waxbaa u dhismay kadibna waxay awood u helaan iyo fursad u helaan inay waxoodii ay ku faraadaygaan oo ay dhinacyada iska taagaan laakiin middan waa la ogyahay waxaa soo maray dhibaatadan waxay ka dhalatay soo gelidda ay soo gashay ciidamada etoobiya ay soo galeen muqdisho iyo dagaaladii ka dhacay marka dagaaladaas waxay dhaleen waxa hadda jira oo shabaabka la yidhaah iyo dhibaatooyin badan oo kale marka waxaan xaqiiqda inaan ka hadalna haddaan rabno baashu sidaasay ay maaragtay u samaysan tahay xamarna muxuu ahay ku miisaan ma ahan ku interest ma ahan waa meel adduunkao dhan maaragtay oo saamayn badan ku leeyahay waa meel dana badani ku jiraan marka lama kuma lagu masaari karo gobol iyo maaragtay wax lamida marka taas lafteeda waxaa la rabaa inay ku jirto muxuu ah qiimaynta anigu marka ma qabo inay arrintaas arrimaha hadda laysa saari kara yihiin laakiin aniga waxaan is leeyahay oday waa oday garashadiisuna mar waliba waa buuxdaa inuu nabad ka shaqeeyo annaga nabadoonaanaha inaan nabad ka shaqeyno waa shaqada aan leenahay laakiin waxa ka waxa maqan meesha wax ku maqan yihiin ma siyaasiyiinta ma mas-uuliyadda xeelka haya ma odayaasha in la xisaabtamay ubaahanta annaga waxaan aaminsanahay inaan odayaasha wax ama dadka dhaqanka wax eedu inaysan su-aal hadii la xisaabto annaga saasaan aaminsannahay marka mas-uuliyad darradu meel kale ku maqan tahay marka annaga sidaan qabnahay waa saas laakiin waxay u baahan tahay haddana si dhaba in loo xisaabtamo oo la yidhaha xaggay xaggay ku maqan tahay yaa ka gaabiyey waajibaadkii laga rabay taasna waan ogolnahay aniga marka waxaan annagu diidanahay in maaragtay war oo iska fudud oo haddana dad muxuu ahay runtii ahlu kiraam ah oo cizi iyo ixtiraam leh dhaawacaya in qof iska tuuro mas-uulana annaga waxaan isleenahay waa arrimaan loo baahnay marka runtii baasha in la xisaabtamana waa loo baahan yahay waxaana isleena haddii la xisaabtamo sida hadda uu sheegay gudoomiyuhu si ka duwan inay wax naganayaan aaminsanaa nagu waa mahadsantihi
dhinaca kale markaan arrintaa intaa oo gudubno maanta shir baa muqdisho ka furmay aad garwadeyn ka ahaydeen ood isu keenteen beelo dagaalamay dowladduna ay shirka furtay bal shirkaas inooga warbixi adeer runtii eh, shirkaas waxa waa shir muhiima inta la la qaban qaabinayo ama la diyaar garaynaya ilaa shan maalmood inay tahaan u malaynaa laakiin si rasmi maanta ugu furmay wuxuu u furmay laba beelood waaweyn oo beelaha soomaaliyeed ka mida sidii beesha beelaha direed iyo beelaha hawiye Eh, waxaana lagu dhexdhexaadinayey eh, laba beelood oo khilaaf ku dhex maray shabeellada hoose oo kala ah beesha biyamaal iyo beesha habargiir shirka waxaa si r- si rasmiya u furay een, wasiirka garsoorka iyo cadaaladda iyo arrimaha diinta wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha amniga qaranka xildhibaano badanna waa kasoo qayb galeen labada beelood ku abtirsada Een, iyo odayaal dhaqameed aada u fara badan oo dhowr boqol ku dhow dhawaay Een, marka maanta wuxuu nahay oo keliya furitaanka ay dawladdu furtay iyo wacyigelin dadkii laysu keenayo shabeellada hoose iyo xamarba laga soo ururiyey la wacyigelinayo kolba inay maaragtay meesha mudan ay wax marsiiyaan marka shirku sidaas u ahaa labada beelood oo biyamaal iyo habargidirna waa waa kuwa la dhexdhexaadinayay labada beelood oo waaweyn oo kale intooda kale kana waxay noqonayeen garsoor haddii alla idmo waxaana la isugu soo laabanaya si rasmiya oo u furmayo arrinta toos loo dhexgeli doona haddii alla idmo maalinta sabtiga ah marka intaas ayuu hadda shirka arrintiisu ku oontahay waana rajo fiican ay leedahay Een, dadkuna waxay muujinayaan kulligood niyad sami iyo walaalnimo iyo inay qoomumayn ka qoomumaynayaan wax meesha ka dhacay waxayna noqon doontaa insha allahu mid lagu guuleysto oo laga gaaro ujeedada laga lahay